bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystayaal hamiinfa ilaa ka dhawaada warka hamiinimo idaacadda warsan qodobada ka dheega doontan dhageystayaal wayba ku mid ahaa wasaaradda baabuurta maamulka koonfur galbeed oo shaqadii kuroo jeeday shirkada galeer sarfisa wasaaradda ganacsiga maamulka hirshabeelle oo ku hadalay ganacsiga deegaanada maamulkaas wasaaradda biyo iyo macdanta koonfur galbeed oo geedka gabagabeydii siminaar maalmo baydhawiya ka wade dowladda soomaaliya oo la gudoonsiyey soddon baabuur oo lanka deeqaya ciidamada asluubtan waybala sheegay intii halmeelood lankubada taliyi doona waxaana ku mid ee dhallinyaraha ku badbaadeen gacanta magafada liibiya oo muqdisho geeka deeranga somalilan waybayaa xabsiga dhigtaya oof la sheegay intii uuse fadaaye intii uuse dhisa maamul goboleed cusuba baraadka banaanka waybaanka weyn etoobiya oo xaalad degdega laakroogi muwaadiniin raashiya oo laka eedayo faragelintii doorashada maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhagun sidayaal hamiin fayla hamiinamaa sabte waxaadnaha gala hayta taaragdan iyo ka eedanta tumi toddobada bilo lamaad februari sanadka lamada kun tumi siyeedka ahaana soo baxayana qodobadii warkaan kooban haddana ka dhawaada yoogii oo bisanga wasaaradda baabuurta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weyba shaqadiisii kumil gaar ahaan aan kuroo jiday shirkada galeer sarfisa faahfaahinta warka weyba nin haye maxamed aadan socdaala wareegto ka soo baxday xafiiska wasaaradda gaadiidka arka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaqadiisi kumeeri gaar ah loogu joojiyey shirkadda galeer quality general service taasi oo wasaaradda kala shaqaynaysay bixinta targooyinka liisamada iyo tarsmastaaraha wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in laga bilaabo maanta si kumeeri gaar ah loogu joojiyey shirkadda galeer howlihii ay ka waday koonfur galbeed xilli shirkadda lagu eedeeyey in ay gudan weysay waajibaadkeedii shaqo gaadiidkana laga qaadayay lacago fara badan taasi oo magaca wasaaradda looga qaadi jiray ha yeeshee wasaaradda iyo shirkaduba aan shuqul ku lahayn oo ciidamada ammaanka ay qaadayeen wasiirka wasaaradda gaadiidka irka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan axmed balaag iyo guddiga gaadiidka ee u qaabilsan baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa si wada jira uga hadlay waxaana ugu horrayntii faahfaahinaya wasiirka wasaaradda gaadiidka irka iyo dhulka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulaahi aadan axmed balaag wareegtidan maduun aragnay dhibaatooyinka ee wali door badnaysa lansaha qaladaadka dhihi anisi kumeel gaar e lanrooj iyo dhammaan shaqooyinkii kambaniga galeer wakiil aan ku haayay wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhibaatooyinkaas oo runtii inta ka id markiinu aragnay cabashada dadweynahana haniinanagati lacaga sharci darre e iyo maylaraayo isu tallaabooyin wasaaradda iyo kambanigaba marlan in ku haysana la qaadi se qaladaadkaas lansaha iyo wali wasaaradda go-aansatay dekareetadan sida ka id walina faday inaan hoosta ku hariiqa laku bilaabo sacado un hagta hadalo hayna magaca wasaaradda gaadiidka iyo kambaniga galeer ee wada shaqaynti lahaayeen oo un hil saaranayay dokumentiyada ka id wareegtadan anuusa meel raaya ee servicekaas biya anila roojiyey wal magaca wasaaradda gaadiidka iyo kambaniga galeer ka saabsan oo lacag laku ku qaado karo shacabkana majarta laku bilaabo sacadoon hata hadalo hayna intaasafada inaan shacbiga reer koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta dowladaba sacad an ka sheegna ugu dambeyntii madaxa shirkadda galeer quality general service ee shaqo joojinta lagu sameeyey ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sababaha shaqo joojinta loogu sameeyey waxaan ogolaanay awaamiirta ka soo baxday ee wasaaradda gaadiidka maadaama aan nahay shirkaddii u idmaneed howlaha wasaaradda gaadiidka ay qabanaysa shirkadii loo xilsaaray wasaaradda gaadiidka waxay hore heshiis wada shaqayneed ula gashay shirkadda galeer quality general service inay kala shaqayto bixinta targooyinka iyo leesamada heshiiskaasi oo dhacay taariikhda markay ahayd kowdii bishii afraad sanadkii labada kun shan iyo tobanka waxayna wasaaradda wada shaqayn kadib maanta ay si kumeeri gaar ah u joojisay shaqadii shirkadaasi dhinaca kalena wasaaradda biyo iyo macdanta koonfur galbeedyo way bayageeka gabagabayday seminaar maalmo baydhabo kawade warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaya xasan cali daawud sheelara maybageeka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel deerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya laha ka gebagebaayay seminaar isu socda iyo muddo sidamaala moodee seminaarkaas oo lanfuri dadka ka shaqaysadaayeen xirfadda biyo islamarkaasna lanku ka faa'iideeya ay nidaamkiiyo aan ka shaqeeya lahayeen bulshada iyo horroogta aan ayiin seminaarkaasi iyamay baxadaga ku jaray wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed qaar ku mid ee dadka ku faa'iidaysaday inay fursadan un helaan seminaarkan kan ayamay bayo ku warbiyeena walyaabaiyo ku faa'iideen muddadii isu socday seminaarkan ku dareera eelka ashfarta lerow ku dareer seminaarkun may dareeray saddex maalin moodo dareeray sideed maalmood seminaarkun dareeray meel raa barnaamijyo badan warbarashada oo eelada ka saabsan ayaa meelun yaa ka baxeen todoba biyool ha ka dhicaan liindaawayow iyo na shakhsiyada tiida qaabka liinnadiifiyow iyo qoyskii biyo madiso dhaadow sidiisu ida tiidis meel raayinka ka dhagmo biyo iyo na sidii owsan ku taxadir biyo madid tiidiseedan sidii udurada inta lagu ka ilaaliyo meeliyeeda in ka dhina oo ku ilaaliyo sidii inta balan ku taxadiri meel eelka lan ku taxadiri oo kale siin weelaaseen ku taxadir bulshada oo na ko biyo la dhiyow qaabka meel raayinka lama caamilow iyo isdhaxgalka bulshada nafteeda meel raayusin qaybteeda biyo iyo nafta bulshada wada shaqeyn ku dhahayto waxyaabas intaasnimada yaanu ku faa'iidni intaasnimadana meel raayus bulshada deersii doogna maal dhaqa shaqaalada kulli dhoman kulmanayna shirkadeeda ku biyo intatuna nin sheegi waliba aan sheego doona dhammaan shaqaaladana la wadaagana insha allahu tacaala seminaarkun faa'iido badan yaa ku helnay dhinaha wayba bilawgan lisukoo horta dhinaha eelash nadaafad hegshe iyo walbalbi ku faa'iido walbaba ku faa'iidnay eer korna seminaarkun sooday faa'iidooyinka hadda ku helnay wayba kumid ahaa nadaafadda oo meel raay eelash iyo nadaafadda guriga faa'iidooyinka maxay tahay aan ka maqlay markasta sax sidaas camal in maxay tahay dadweynaha intaan maxay camal naloo sheego oo markastana la wacdigeliyo waxyaalo badan faa'iidooyin badan maxay tahay aan ka fahanay maxay tahay bulshadana ku fiican iyo dhaqan dhaqan wanaag iyo waa markii la maad wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qobadaasa seminaar noqon oo kale ah oo laka buraarajiyow dadka xirfado on la biyo iyo weliba siday marwalba lanka dadaala la hayay nadaafadda biyo baabuur deerayaan soddon xabiya dowladda soomaaliya ubaya ku guddoontay dowladda qatar haana solanka targale ciidamada booliiska soomaaliyeed kureed munaasabad kooban oo ku dhiidi gudo dekada muqdisho wayba dowladda soomaaliya guddoomiyey wasiirka amniga oo uusagu guddoomiy danjirga dowladda qatar ee soomaaliya injineer xasan bine xamse iyo ona meelas gobro ku hayeen wasiir ku-xigeenka dekadda iyo baabuurta badii mas-uuliyiin kale mudane maxamed abuukar istow ducaale wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya dowladda qadaranku kuma handage sadafayla yee soomaalinku taageeraasa agabyada iyo tababarada ciidamada soomaaliya dhinaca kalena wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya abuukaate xasan xuseen xaajiye sheegay intay wasaaradda cadaaladda yee ku shaqeeya sidii haltalislanka maamulo lahayd dhammaan ciidamada asluubta soomaaliyeed heer federaali heel dowlad goboleedba wasiirkan iyo sheegintee muhiima tantee la hela ciidamo asluub oo haltalisa lakuwada maamulow tababar shona nagada waxal xarun wayba uuse tilmaamay intii muddada usurooga xafiiska hanti uuse ahamiyad sii doona horumarintii tababarada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo uuse sheegay intii iyin ciidamo muhiima ee shacabka soomaaliyeed wasiirka cadaalada iyo sheeginte ciidamada asluubta iyo haddise toose lankuku maamulaan haltalisa wasiirka wasaaradda cadaalada soomaaliya xasan xuseen xaajiye hadalkan ka sheegay kureed markiisi ku qayb galay dhoolatusyu sameeyeen ciidamada asluubta soomaaliyeed ee aan diyaar garoobahayaan xuska maalinta ciidanka asluubta oo ka beegan maalinta khamiista ee hadareerta labaatii lamada februari wasaaradda ganacsiga maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku hadalay ganacsatada deegaanada maamulkaas ku aramayawa warbixin arrintaas ku saabsan wayba beledweynaha kuu diray bashiir cabdulaahi ismaanga wasiirka wasaaradda ganacsiga ee maamul goboleedka hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan la qaatay maamulkii ganacsatada magaalada beledweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii uu ku soo arkay suuqyada magaalada beledweyne iyadoo magaalada beledweyne weli laga diidan yahay isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga
dhinaca lacagta waxaan tagnay suuqyo aad u fara badan ay ku leedahay magaalada beledweyne magaalada beledweyne waa magaalo dhaqaale dadkeeduna ay ku tiirsan yihiin daqiga ka yimaada marka la yidhaahdaa gobollada dalka keedina loo dhoofiyo gobollada markaa sidaas darteed lacagta kaashii ahayd ayaa ka socon lahaa suuqyada yar marka halkaas waxaa lagu khasabtay inaan baahida ka jirto gudaha suuqyada aan aad iyo aad ugu dhabogal waxaa inoo soo baxay waxyaabo fara badan kow waxaa ka ah in eh, ganacsatada laftirkeeda aynan kalsooni badan ku qabin lacagta kaashka ah waxaa kale noo soo baxa lacagta kaashka ah oo socon lahayd dee magaalada gudaheeda yaxye ismaaciil maxamed oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga sidoo kalento mar uu ka hadlay waxyaabaha ay u qaban doonaan dadka ku nool deegaanada maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan hadda ay dadaal badan ay wadaan sida eh, maalgashiyaasha caalamiga ah inaan eh, hirshabeelle keeno si ay uga faa'iidaystaan eh, dhaqaalaha faraha badan ama deegaan deegaanada hirshabelle waxyaaba ay caan ku tahay waxaa ka mid ah inay leedahay dhul beereed inay leedahay dhul daaqsin inay leedahay webi inay leedahay bad inay leedahay maxaa la yidhaahdaa eh, xoolo intaasoo dhan waa sis waxyaabaha ay ku tigsan yihiin dhaqaalaha soomaaliyana waxa ugu badan ee isticmaasha waxaa ka mid ah waxyaabaha kasoo booqkoo beeraha iyo waxyaabaha ka yimaado ee, maxaa la yidhahdaa xoolaha marka labadaba hadda waxaa jiro ee, waxa la yidhahda private public private dialogue oo kasocdo turkiga arrintaas armaynaa uga faa'iidaysano dadkeena inay qayb ka noqdaan waxyaabaha la dhoofinayana weli magaalada beledweyne waxaa laga diidan yahay isticmaalkeeda lacagta shilinka soomaaliga iyadoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraaninka degmada beledweyne iyo ganacsada qaarkood ay wadaan dadaalo ay ku socodsiinayaan lacagta inkastoo weli aysan kasoo wargelin la qaato lacagtaasi bashiir cabdulla cusmaan radi warsan beledweyne waxaana ku mid ah tahriibyaalkii soomaaliyeed ee gacantanka ka jareen magafiga rooga wadanka liibiya geggeeka redland kanagi dhalasho hooya muwaadiniintan geeka hadeere magaalada muqdisho tir ahaan deerayan ilaa tum ikoo qof way bara dadkan ku mid hayan yaal ibilaan iyo wejiyadii ku muuqdeen daruuftii adkaydee ayuu kula kulmayeen magafiyaalka liibiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed wasiire ku tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano matelow lamada ming ee baarlamaanka soomaaliya saasoo kale mas-uuliyiin ayaha ka dhawaayeen muwaadiniintan geeka garoonka aadan cadde ee muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya dadaalweynka biidiy sidii dalka reedland naga lahay dhalinyaradan soomaaliyeed ee ka dhibaataysnaayeen dalka liibiya maryan yaasiin oo ah ergaga gaarka ee xukuumadda soomaaliya qaabilsan xuquuqda tahriibyaalka ayay sheegtay inti muwaadiniintan geeka lahanagii ama lahakanagii dalka iyo qaban dhib badan oyo anjeysatay kooxda arxandarada ee magafiyaalka lankasawa meylo warkaasiinku kooyahay dhaguunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo golo wasiirada dalka itoobiya ka dhawaaqan inti xaalad degdeg ee la geliyo dalkaas itoobiya taasoo la akroogi maalmo kureed markius is-al jiray ra-iisul wasaaraha itoobiya hayle maryan disalanya hayle maryan disalanya sheegay inti is-cadiraadiis iyo muhiim ta intisi wallanka qobada cabashooyinka dowladda laanku ku horjeedo oo dad badan iyo ka dhammadeen hano kalena ka dhaawacmeen is-casiraadiisii hakabeeganti kureed muddo bilooyinge oo dalkaas ku dareereen banaanbaxyo dowladda lahanku ka horjeeda banaanbaxyadan yaantiyo badan ku dhiyayeen gobolada oromada iyo axmaarada yoonahaninkadi dambeynyo ka dhanbadan tuma qofa in ku badanna ka dhaawacmeena isbeysiga dalka xukumow weyba kaloo ballanqaadana wadahadalla oo hallanka helawa sidii lahan af jaro lahay dhibaatooyinka siyaasadeed ee dalkaas ku teegana aan ka dambeyntiina madaga baaritaanada faragelinta la sheegay inta raashiya iyo ka samayti doorashadii kudhiidi maraykanka iyo tum iyo saddex qof oon dhaladin dalka raashiya ka eeday intii oo kalagu lahaayeen faragelinta raashiya iyo ka samayti doorashadii maraykanka ee lagaga dooradi doona trump saasoo kale dhowr shirkadooda oo la kaleeyay dalka raashiya iyayoona laka eeday intii oo qeyb ku hayeen faragelinta raashiya weybaana shirkadoogaas ku mid hayay wakaalada cilmibaarista internetyada ee fadhisheeta magaalo kiyaala dalka raashiya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhinishay beeni intii uu sugaal xiriire oon kula dhexayna kooxda ololaga doorashada iyo raashiya balse weyba trump hadhawaayay eedeymo dembiga uusa madagan baaritaanada maraykanka hanjeedi muwaadiniin raashiyaan ee warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkuwaninkaga dhugunsadayaal warkaana shuur ismaail axmed ee sinsaarti waana sinla dareer siyaasi inti warkan kala mid areedan ku kulmaan ammaan allah